bismillaahi raxmaani raxiim khayaartiina dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan warka duureereediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroon ee haddii uu rab biraali ka noqdo warkaan idinkugu soo gudbin doono idinkuna aad daawan doontaan aad dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari uu watay
xaafado ka mida magaalada muqdisho oo ciyaal weero dartood looga go-ay tukashada taajudka iyo taraawiixda
dhimasho iyo dhaawac ka dhashay hoobiyaal lagu garaacay degmada ow dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose
madaxweyne ku-xigeenka puntland oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka mudug
ciidanka xoogga dalka oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
admis oo bandow cusub kusoo rogtay xayndaabka xalane kadib amarkii kasoo baxay ra-iisul wasaare rooble
iyo hogaamiyayaasha caalamka oo madaxweynaha faransiiska ugu hambaliyeeyey guushii uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalka faransiiska
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa isniin shan iyo labaatanka bisha abriil sannada laba kun iyo labayo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayaga duhur ayay ahaayeen nasiix cabduqaadir xasan iyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa warka idiinla socodsiinaya markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa waxaay kasoo baxayaan sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari uu watay dugtiisa looga maqlay qeybo kamid a magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa la sheegay in lala beegsaday mid kamid a saraakiisha militariga soomaaliya waxuuna marayay xilliga qaraxa uu dhacayay agaarka isbitaalka kalkaal xilli uu kasoo baxay villa baydhabo ee magaalada muqdisho jenaraalka la qarxiye ayaa lagu magacaabaa maxamed xaashi guuleed waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso taasi oo sida dadka goobjoogayaasha ay inoo sheegeen qabsatay gaariga uu la socday jenaraalka iyo sidoo kale ilaaladiisa wararkii ugu dambeeyey aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in jenaraalku uu soo gaaray dhaawac waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay qaar kamida ilaalada jananka weli wax faahfaahina oo intaasi dheer lagama hayo weerarkaasi qaraxa ah waxaana goobta gaaray ciidanka ammaanka kuwaasi oo la sheegay in muddo kooban ay xireen isku socodka guud ee wadadaasi nasteex cabdulqaadir xasan raadiya iyo tv-ga dalsan muqdisho
markan haddaan eegno xaafado ka mid ah magaalada muqdisho ayaa ciyaal weero dartood looga go-ay dadka shacabka ah in ay aadaan ama dukadaan salaada tahajudka iyo sidoo kale taraabixda qaybo ka mid a muqdisho ayaana ciyaalkan dhibaato ba-an ay ku hayaan abuukar dayax ayaa warkan faahfaahinaya muqdisho dadka ku dhaqan qaybo ka mid a waxa ay dhex muquuranayaan duruufo amni cabsi iyo argagax waxaa ka abuurmay shabakado noocyo badan islamarkaana fuliya dhaca dilka iyo dhibaatooyin kale degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley waxaa jira xaafado iska daa habeenkii iyo maalinta cad la baqo oo aan la socon karin sida xaafadaha caligeedi iyo burka diikow oo kaaraan ka tirsan iyo ceel sablaale macali nuur gaar ahaan sarta dagoodiga iyo siliga amerikaanka ah oo dharkiinley ka tirsan shabakadaha dadka dila waa dhallinyaro la baxay ciyaal weero laakiin leh magac hoosaadyo kale sida olol ciyaal faacali iyo gaangis kuwaas oo ku hubaysan midiyo ama tooreeyo faasas misaaro iyo wixii la mid a mararka qaarna waxa ay wataan hubka caadiga sida qoriga ak iyo bastoolado waxaa jira dad badan oo ay dileen oo isugu jira dhallinyaro iyo dadda ah kadib markii ay ka waayeen moobeelle iyo agabyo kale mararka qaarna waa kuwo qudhoodu koox koox u kala baxa oo is-ugaarsada iyada oo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakada iyo qayrka badan ee ramadaan oo ay ku jirto habeenka qayr badan kun bilood loona baahan yahay in laga faa'iidaysto haddana qaar ka mid a odayaasha iyo ganacsada degmooyinkan waxa ay sheegeen inay ka go-een masaajidda iyo goobaha cibaadada cabsida jirta awgeed halka xaafadaha qaarna horey looga barakacay xale waxaa dhaxay ciyaalkii halkaas joogay iyo ciyaalkaas jooga waa isdileen waa isgaraaceen qoladii laga adkaado oo la jebiyo guryaha waa sii marayaan waa jijibinayaan guri aan waxba galabsan oon waxba gelin aa lasii maraa waa la jebinaya dhulka la dhigaa qoladii laga adkaado marka reerkayga waa qaxeen xalay qaxeen waa beryi jiraan ana xaafadda iyo alaabta inaan waardiyeystaan maaragtay anugu talagala meesha ama namaday noqonaya ama waa lagu kala guuraa taasaan qabnaa anagu ama namaday noqonaya oo amnigaa sax ka dhigi doona nimadeeda ama waa lagu kala cariri doonaa waa kaa darteed sabab ciyaal weera darteed waa rag waaweyn ciyaal yarar maahan rag nagalaha ku jira oo ilaahay og yahay rag waaweyn waaye haddaa aragti haddii lugtuso waad yaabee maamulada degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley iyo ciidamada amnigu waxa ay marar badan sheegeen in ay baacsadeen ciyaal weero qaarkoodna lasoo qabtay laakiin weli waa sidoodii waxaana ugu dambaysay wiil dhowaan ay dileen kadib markii ay moobeel ka waayeen gudaha degmada kaaraan haddaba maxaa la gudboon maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada booliiska oo inta badan gaafwareega waddooyinka magaalada muqdisho halka meelo ka mida degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley looga go'ay taajud iyo taraawiix abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho mahadsanid abuukar dayax dhimashadii dhaawac ayaa waxa ay ka dhasheen hoobiyeyaal lagu garaacay degmada owdhiigle ee gobolka shabeellada hoose iyadoo faahfaahiino dheeraada ay kasoo baxayaan waryaheena cabdiraxmaan maalin ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinaya
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay tiro madaafiicahi ay ku garaaceen degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana ka dhashay khasaaro dhimashooy dhaawaca warar ay heshay idaacadda dalsan ayaa waxa ay sheegayaan in hobiyaasha ay ku waxyeeloobeen askar iyo dad shacaba waxaana ku dhintay gabar siddeed sano jir ah halka ay ku dhaawacmeen laba iyo toban ruux oo isugu jira saddex askari iyo sagaal ruux oo shacaba qof ku sugan degmada awdhiigle ayaa- ayaa waxa uu sheegay idaacadda dalsan in sidoo kale hoobiyaasha ay ku dhaceen guri ay deganaayeen dad shacaba islamarkaana ay ku gubteen ilaa sagaal guri oo ku yaala meel u dhow xerada ciidamada dowladda ee degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor iyo afar iyo tobanka oktoobar ee ku sugan degmada awdhiigle ayaa dhankooda tiro madaafiicahi ugu jawaabay weerarka hobiyaasha ahi ee kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada awdhiigle ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan waxaana xusid mudan in al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi madaafiicda ahi ay sheegeen inay ku dhaawacmeen afar ka mid ah askarta dowladda soomaaliya
mahadsanid maalin markaan haddaan eegno madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo dhowaan sheegay inuu la wareegay ama si kumeel gaara uu la wareegay xilka madaxtinimo ee maamulka puntland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka mudug oo aana shaqadii ugu horeysay uu qabtay waryahayaga xasan salaad xasan laki ayaa warkan faahfaahinaya kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa magacaabay guddoomiyaha gobolka mudug kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa soo saaray xeer kusime madaxweyne tirsigiisu yahay la ra sagaashan iyo saddex maanta oo abriil ah afar iyo labaatanka sanadka labada kun laba iyo labaatanka kuna saabsan magacaabidda guddoomiyaha gobolka mudug kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka puntland markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka puntland markuu arkay baahida shaqo ee xilligan jirta marka uu tixgeliyay aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa shaqo wuxuu u magacaabay faysal sheekh cali maxamed guddoomiyaha gobolka mudug xerkani ayaa waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland xasan laki raadi ay telefishinka dalsan muqdisho
mahadsanid xasan laki ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cali aadan axmed ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan howlgalkan ayaa ka mid ahaa ama ahaa mid qorsheysan waxaana uu ciidanka isgarabsanaya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo qaybo ka mid ah al-shabaab ay weeraro culus ay kasoo abaabulaan howlgalkan ayaa waxaa si gaara loogu ama si gaara u fuliyey ururka saddexaad ee guutada ama kumaandoosta gorgor ee guutada todoba iyo tobanaad ee xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka daraawiishta galmudug ciidamada ayaa howlgalkan ka sameeyey tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo ka- markaasi degooy- deegaayin ama degmooyin deegaanada laga sameeyey howlgalkan ayaa waxa ay kaliyihiin shiino qarxiis laba cadceed xaadoole geeldhal iyo bacaha taliyaha ururka saddexaad ee kumaandoosta gorgor dhame jamaal cilmi aadan ayaa sheegay ujeedka howlgalkan oo ahaa sidii dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan
markana haddaan eegno howlgalka admis ee kumeelgaarka ah ayaa bandow kusoo rogay xeyndaabka xalana kadib amarkii kasoo baxay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu dhowaan amray in la sameeyo howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee xerada xalane ayaa howlgalka admis waxa ay sheegeen in bandow kusoo rogayaan xeyndaabka xalane ee muqdisho qoraal kasoo baxay howlgalka midooda afrika ee admis ayaa lagu shaaciyey inay qaadayaan tallaabo lagu baarayo ammaanka guud ee xalane waxaana intaasi ay ku dareen in bandowgu socon doono muddo dhowr cisho ah sida ay sheegeen xarunta xalane iyo guud ahaan garoonka diwladaha aadan cadde ee muqdisho ayaa si toosa loogu soo rogi doonaa bandowgan waxaana yaraan doona dhaqdhaqaaqa guud ee xarunta sida lagu sheegay qoraalka admis ka soo baxay laga bilaabo shan iyo labaatanka ilaa iyo sideed iyo labaatanka bishan abriil oo aan ku guda jirno ayuu socon doonaa bandowgan waxaana bandowgan uu saameyn doonaa dhammaan goobaha ay degan yihiin admis xarumaha qaramada midoobey ee u-n-ka iyo dhammaan safaaradaha degan gudaha garoonka diwladaha ee aadan cadde ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan sheegay in loo baahan yahay xaqiijin guud oo dhanka ammaanka ah in lagu xakameeyo xindaabka xalane waxaana bandowgan ee admis ku dhawaaqday uu kusoo beegmayaa iyadoo qabashada doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya la qorsheeyey inay ka dhacdo tendhada afisoni ee xindaabka xalane ee magaalada muqdisho halkaasina loo wareejiyey in doorashada guud ee guddoonka golaha shacabka labada aqal ay ka dhici doonto lix iyo labaatanka iyo todobiyo labaatanka bishan aan ku guda jirno ee abriil
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war wixii dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneysay redio dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka iyo lajaanqaadka warka duure redio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel